Maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa loo sameeyay adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaana u sameeya dhakhaatiirta isbitaalka Muqdisho Community. Adeegyada caafimaad ee loo sameeyay waxaa ka mid ah baaritaannada cudurrada guud iyo dhiigga oo la cabbiray, waxaana loo qoray daawooyin ay isticmaalaan. Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta sameynaya adeegyada caafimaad ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka baareen maxaabiista.
daawooyin waan u qornay gargaar caafimaadna waan u fidinay haddana haddana haddana waxaan weli ku hor jirnaa oo ku guda jirnaa servicekii iyo caafimaadkii iyo gargaarkii degdega ahay oo aan u fidinaynay maxaabiista xabsiga dhexe ku jirta waxaan wadnaa weli oo ku guda jirnaa sidaan hore u sheegnaba serviceka weyn aan u fidinayna ama gargaarka caafimaad aan u fidinayna ciidanka asluubta iyo ciidan kaliya maahan weliba dadka soomaaliyeed ee beeshinada ah ee ku dhibaataysan daafaha magaalada ee aan ugu talagalnay si free ah ama volunteer ah inaan ugu shaqayno mar walbana loola socdo follow up ay u helaan ay dhakhaatiirta mar walba imaanaysa waana sameynay waana sameyn doonaa inaan mar walbo aan kormeerno oo caafimaadkooda la soconno maadaama dad bannaanka u bixi kara aysan ahayn oo u baahan caafimaadkii iyo gargaarkii iyo bannaanka aysan u bixi karin marka waxaan sameynay inaan annaga isxilqaano oo annaga aan imaadno dhakhaatiirteenna oo aan u sameyno ayagoo meeshooda ku jira caafimaad iyo gargaar degdeg ah Adeegyada caafimaad ee loo sameynaya maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa ah kuwo lagu ogaanayo xaaladooda caafimaad